lix boqol iyo lix hablood ayaa markii u horreysay ka faa'iidaystay shaqooyinka dowladda oo haweenka kooto loogu xidhay lixdii bilood oo u dambeysay qorshahan ayaa kor loogu qaadayaa saamiga dumarku ku leeyihiin shaqaalaha dowladda oo yar farxaan aadan haybe oo ah guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda ayaa sheegay in kor loogu qaadayo haweenka soo codsada shaqooyinka ay baahiso dowladdu sidoo kale la rabo si ay bulshada wax ugu qabtaan oo ay ku soo bataan xafiisyada dowladda shaqo kasta oo ay dowladdu soo xaysiiso waxaa kooto haweenka loogu xidhay in ay ku yeeshaan boqolkiiba soddon guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda ayaa xuseen imtixaankii u dambeeyey wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan oo labaanta shaqaalaha ay ku qaadanayeen ay habluhu ka heleen lix iyo toban qof waxa uu sheegay in soddon qof ay soo xaraysteen shaqadaasi islamarkaana lix iyo toban ay hablo noqdeen oo ay imtixaanka ugu sarreeyeen marka laga reebay imtixaankaasi kootada haweenka loogu xidhay islamarkaana xeerkan uu ka dhaqan galay xukuumadda farxaan waxa uu xuseen dhiirigelin ay u tahay hablaha waxbartay si ay horumarkooda u gaadhsiiyaan
waxaanu ogaanay xeerka shaqaalaha dowladdu xeer number seven ninety six ee berigaa la qoray si fiican u qeexi maayo xaqsiinta dumar jinsiga ee dumarka iyo ragga biicadda shaqada ay raggu ku badan yihiin runtii waa jirtaa dumarkeennuna maanta dad dumar badan hablo badan oo aqoon-yahana oo waxbartay oo jaamacadii ka soo baxaya oo iskuulladii ka soo baxaya oo raggii la tartami karaya oo kaalintiisii buuxin karaya ayaa aad iyo aad u badan markaa si loo dhiirigeliyo xukuumaddu qorshay u samaysay annagoo kaa ka duunayna markaas iyo baahida dumar habluhu ay u qabaan in la shaqo loo abuuro si ay kaalintooda horumarinta bulshada uga qaataan shaqaalaha dowladda oo ah lix iyo toban kun shan boqol iyo toddoba iyo afartan qof waxa ay dumarku ka yihiin afar kun boqol iyo shan iyo soddon halka raggu ay ka yihiin laba iyo toban kun afar boqol iyo laba iyo toban shaqaale ah muhiim cabdilaahi cumar oo labadii bilood ee u dambeeyey ka shaqaynaysa wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan waxa ay sheegtay inay ku dhiiratay markii ay maqashay in hablaha si gaara loo tixgelinayo marka ay gelayaan imtixaanada shaqooyinka dowladda lagu gelayo muddo afar sanno ah oo ay bilaa shaqo ahayd ayay xustay in lix imtixaan ay u gashay shaqooyin lasoo xayisiisay oo kuwa dowladda iyo kuwa gaar loo leeyahay la doonayo balse aanay ku guulaysan oo ay kaalmaha kaga horrayn jireen wiilashu arrintaasi waxa ay sheegtay inay ku abuurtay niyadjab oo aanay afar bilood oo ka horreeyay shaqada ay hadda hayso aanay wax codsiya u diran goobaha shaqada shaqooyinka markaan soo xariisano marka hore dad badan ayaa nala tartami jiray dhalinyaro badan oo rag u badan sidaa la ajligeed shaqooyinka kumaanaan guulaysan jirin halkaasaan ku hari jira waxa ay kuliyadda caafimaadka xoolaha ka dhammaysay jaamacadda golis sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka hadda waxa ay xusteen hablaha kale ay ku dhiirigeliso inay shaqooyinka soo xaraystaan si ay uga faa'iidaystaan tirada kootada loogu xidhay haweenka waxay shaqadan iga dabaraysaa baahiyahayga waxaana muhiima waxaan soo bartay inaan dadkaygaiyo dowladdaydaba inaan ku celiyaa muhiima qof oo dhan oo wax soo bartay oo dhinaca qoyskiisa iyo dhinaca naftiisaba kolley hawl badan ayay leedahay inaad wax hawl qaban kari weydaa imtixaanada waxaa laga qaadaa mid isku mid ah balse habluhu waxa ay ku tartamaan tirooyin gaar ah marka lasoo xaysiiyo shaqooyinka dumarka ka shaqeeya xafiisyada dowladda waxa ay u badan yihiin xogaye iyo shaqaalo hoose hase yeeshee xeerkan ayaa hadda siinaya inay shaqo kasta u tartamaan sida agaasimo waaxidyada iyo maamulayaasha xafiisyada dowladda sida uu raadiyergow sheegay farxaan aadan haybe guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda hibe maxamed cabdilaahi oo ku nool magaalada boorama waxay ku soo baxday shaqo loo xaysiiyey saddex boqol oo dhallinyaro ah oo hablaha kooto loogu xidhay sagaashan shaqo waxay ii sheegtay inay hubtay aqoonta ay leedahay inay ku soo baxdo hase yeeshee dadka bixinaya shaqooyinka ay faragelin ku sameeyaan odayaasha dhaqanka oo inta badan ragga ka horraysiiya haweenka qoyskooda oo ka kooban siddeed qof oo ay iyadu ugu weyn tahay ayay sheegtay inay ku masruufayso laba boqol oo dollar oo ay ka qaadato wasaaradda beeraha oo ay la taliye uga tahay xafiiska magaalada boorama wallaahi horta fikirkaan awal haystay baa ahaa inaanan waddankaygan marnaba shaqo aanan tegi karin ilaa in heben amba qof kale weygeeyo shaqo oonan marnaba filanayninna shaqo anugu aan iskayga usoo baxayn heli doono hibo oo culumta beeraha ka baratay jaamacadda camuud ee magaalada boorama ayaa xustay in haddii xeerkani sidan usii shaqeeyo ay habluhu ragga kaga badan karaan goobaha shaqooyinka mar haddaanan meel kalena la tegaynin aan aqoontaydii in aanan guri la dhex fadhiyaynin onan dadkaygan ku caawinayo waddankayga iyo qarankayga inaan ugu shaqaynayo fiilkaygiina aanan ka bixin oon istil fiilkaygiaan joogo waxaan rajaynayaa insha allah inaan ummadayda iyo dadkayga maan magacay yeesho wixii hankii igu jiray iyo niyadda waxaan ku hayay in insha allah aan rumayn doono guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha ayaa sheegay in kootada haweenka loogu xidhay shaqooyinka dowladda ay isgaadhsiin karto tirada ragga iyo hablaha ka shaqeeya xafiisyada dowladda oo raggu ku saddex jirbaarmayaan hablaha hadda ka shaqeeya xafiisyada dowladda ilyaas cabdi cali